saa kulamuna hadlay wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi maa jaawazaha cabdullahi ibnu cabaas baa xadiidka laga warinaya wallaahi baan ku dhaartay maa jaawazahaa cumar cumar ma uuna gudbin aayaddii xiina talaahaa calayhi markii uu ku aqriyay xori binu qays oo aayadda ku dul aqriyay wa kaana wuxuu ahaa cumar binu khadaab waqaafan mid istaagid badan cinda kitaab illahi tacaala ilahay kitaabkiisa haddii lagu aqriyo waa istaagi jiray qofku waxaa la rabaa markii ilahay kitaabkiisa loo sheego diinta loo sheego inuu istaago taasaa la doonaya diintu inay ku celisaa la rabaa inay ku celiso taasaa la doonaya rawaahu lbukhaariyu xadiidka imaam bukhaari baa wariyo can abi an saciid waxaa laga wariyey samuurata binu jundubin radi allahu canhu qaal laqad kuntu waxaan ahaa bu uhi calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ghulaaman wiil yar baan ahaa buui zamankii nabiga wiil yar baan ahaa fa kuntu waxaan ahaa bu ihi axfadu canhu nabigaa wax ka xifdin jiray buui waxa alla wuxuu sheegay nabigu waan qaban jiray buui famaa yamnacunii min alqawli inaan hadlo oon wax sheego igama mancinin buu yidhi maana hadli jirin waxba maana sheegi jirin ilaa ana haahuna halka waxaa ku sugan rijaalan rag baa joogay hum ayagu asanu mina iga daaweyn haddii rag kaa daawaaweyn oo odayaal meeshay fafadhiyaanna diintiina wuxuu ka yaqaano inaad adigu haddaad yartaa un iska ahadayso lama rabo muttafaqun caleyh wa can anas waxaa laga wariyay radiallahu canhu qaal qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam maa akrama shaabun nin dhallinyara ma karaameeyo sheekhan nin oday a ma karaameeyo lisinihi liajli sinihi da'diisa darteed kuma karaameeyo ilaa qad qayada allahu ilaahay uu u joojinayo lahu asaga man yukrimuhu qof karaameeyo cinda sinihi markuu da'daasoo kala gaaro nin waayeel haddaad hadda da'diisa ku ixtiraamto ilaahay wuxuu kuu abaalmarinaya kuu jazaynaya hadhow markaad waayeeloodo qof shaabahoo ku karaameeyo unbaa ilahay ku istaajira aljazaau min jinsi alcamal haakada haddaadan hadda odayaasha ku tumato aada lugta marisana hadhow waa lagugu tumani adiga lugta unbaa lagu marin or odaygan muxuu ahaa meesha unbaa lagu dhigo saa unbaa lagu tuuri ay arxam adiga ixtiraam lagaa helo marka ixtiraam lagaa helo unbaa adigana lagu ixtiraami hadhow ay rawahu tirmidi baa xadiidka wariyey waqaala wuxuu yihi xadiisun qarib baabu ziyaarati ahlilkhayr deedku ahlukhayrka oo lasoo ziyaartaa meesha laga gelayaa loo tago wa mujaalasatihim lala fadhiisto wa suxbatihim lala saaxiibo wa maxabatihim la jeclaado wa dalabati wa dalabi ziyaaratihim ziyaaradooda oo la dalbo ma noo imaataan dadka waaweyn oo ahlukhayrka waxaa leey noo imaada ziyaaradiinaa jecelna inaad soo gaartaan wa ducaayi minhum laga ducaysto dadka ahlukhayrka markaad la kulanta ka ducayso haka waducaai minhu laga ducaysta waay dadka ahlukhayrka waaya wa ziyaarati lmawaadici meelihii oo la ziyaarto alfaadilati oo fadliga haddee dadku isku mid ma aho warafacnaa bacdahum fawqa bacdin baa ilaah yidhi ay ay waan kala kor yeelnay dadka oo darajooyin baan u kala kor marinay marka in la isoo ziyaarto oo dadka ehlu khayrka aad daa'iman ka agdhawaato oo aada u tagto ood ka ducaysato taasaa la rabaa inaad ka ducaysato ood ii duceeya tiraa markaa la kulanta meelaha barakaysan oo khayr kale dhul barakaysan baa jira dhulka barakaysan ee meelaha wan wanaagsanna inaad tagto waa amaakina u ada waa dhul dhulkaas khayr kale tag oo kusoo ducayso oo waa meelo khayr badan aka marxaba qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yidhi waid qaala muusa lifatah laa abraxu xataa abluqa majmaca albaxrayn aw amdiya xuquba ay suuratu kahfi baa ilaahay kusoo qaaday qisatu muusa walkhadr nabiyullaahi muuse iyo khadr qisadoodii baa ilaahay kusoo qaaday nabi muuse yani rasuulka ilaahay buu ahaa kitaabu tawraad lagu soo dejiyey ummadda hogaaminayay khadrna waxaa lagu sheegaa inuu nabi ahaa qolina waxayba yidhahdeen waa weli qolina waa rasuul bay yidhahdeen laakiin waxay u badiyaan sida mashhuurkaa inuu nabi ahaa rasuul ma uusan ahayn haddaba yacni addoon wuxuu iska ahaa un iska qarsoon oo aan nina ogeyn waxaa sida axaadiida kusoo aroortay waxaa nabiyullaahi muuse la weydiiyey man aclamu nnaas dadka yaa ugu cilmi badan baa la su-aalay fa qaala wuxuu yidhi ana anaa dadka ugu cilmi maaa waa rasuulka ilahi qof ka cilmi badana waayo anaa dadka ugu cilmi badan buu yidhi facataba llahu ilaahay baa ku dadaa ku dagaalay muuse waa la dagaalay id lam yarud ilcilma ila allah allahu aclam muuse dheh dadka yaa ugu cilmi badan markii la yidhi allahu aclam muuse dhehna ana buu yidhi anaa ugu cilmi badan bu markaas arrintaasaa lagu dagaalay markaasaa ilaahay wuxuu yidhi addoon annaga agtaanala ahaadoo majmuculbaxrayn meesha la yidhaahdo joogo yaa kaa cilmi badan addoonkaa marka siduu ku gaari lahaa yuu markaa nabi muuse u diyaar garoobay waykur xusay waqti qaala muusa nabi muuse uu yihi lifataa wiilkii khaadimkiisa ahaabu wuxuu yidhi yuusac ninkii la dhihi jiray wey inmata laa abraxu ka zuuli maayo xataa ablaqa majmaca albaxrayn meesha labada badood ay isugu yimaadaan ilaa aan tago waan soconaya ow amliya aan socduu yidhi xuquuban zaman dheer aan socdo ilaa qawlihi tacaala qaala lahu muusaa hal attabicu hadda qisada way dheerayd aayaad dheer baa ka warramaye fara badane markii uu yani socday oo socday yani calaamada waxaa looga dhigay kalluun qaadaa layidhi malay qaado meesha aad ku weydo halkaa umaad ka heli doontaay halkay halkii seexdeen markii ay iska seexdeenna malaygii isaba noolaaday badda iska galay ay tageen mar ay yani muddo badan sii socdeen kadib uu yidhi qadadeeda noo keen waaba daalneen maalkii waaba ba waa noolaaday oo badduu iska galay waxaana i hilmaansiiyey shaydaan inaan kuu sheego markuu sii baxayo waan arkayay waa soo noqday nebi muuse wuxuu yidhi waxa aan doonaynaba halkaa unbay ahayda calaamadayda de ilaahay kuu sheegay buu ahaa halkaad kalluunkaasaad ku weydaan unbaad ka helaysaan markay soo laabteen bay u yimaadeen nin meeshan mara cad isaga dedano iska jiifo markaasuu yidhi assalaamu calaykum wuu ka radiyey salaamtii oo wa annaa biardika salaam dhulkaan hadda meel assalaamu calaykum laga yaqaano maba ahayne maxaad ahayd buu yidhi adugu markaasuu yidhi muusana muusaa bani israa'iilba muusihii reer bani israa'iil rasuulkooda ahaaba yaa u sheegay asaga marka meeshu iska jiifaaye waa ninkaa iska go-a cada meesha iska jiifo inuu muuse reer bani israa'iil oo nab oo rasuula uu jiro yaa u sheegay ilaahay baa u sheegay markaasuu yidhi nacam muusaa bani israa'iil baan waxaan doonayaa inaan ku raacabo qaala hal atabicuka calaa an tucallimanii mima cullimta rushda ma ku raacaa oo ma ii fasaxaysaa inaan ku raaco inaad ibarto waxa ilaahay uu ku baray ee hanuunka ee aqoonta ah marxaba ma kari kartid buu yidhi aniga iraacdo anigana iraacdo ma kari kartid maxaa yeelay adiga cilmi baa ilaahay ku baray aniga aana waxba ka aqoonin anigana cilmi baa ilaahay isiiyo i baray adigu aada garanaynin marka ima raaci kartid maya waan sabrayaa buu waan sabrayaa waxaan isku kalifayaa inaana yani aana un adiga unka aanan kaa dambeeyo wuxuu yidhi nabi yani khadir wuxuu ku yidhi waxba ha i weydiinin waa israacaynaaye wax alle wixii aan sameeyey waxba ha i su-aalin waata de wax yar markay israaceenbo saddex arrimood markay dhacday oo saddexdiiba uu weydiiyo mid arku ka cudur daaranayo waatay meesha qisada ku dhamaatay iyo horreysay waxay ahayd doontii u dila doon bay raaceen iska socotay arkeen gacanta u taagay mu yani khadir baa meesha laga yaqaanay oo waa addoonkii wanaagsanaa soo fuula ujro la-aan baa la soo qaaday doontii markay badda sii dhex marayso inbuu faas intuu soo qaatay buu looxyihii inbuu mid iska jebiyey dhinaca dhan buu fujinaya khadir muuse waa soo booday celaya wardoonta maxaad ufujinaysaa ma dadkii ujirlaantana soo qaadarta inaa badda kaalaad soo kumaana dhi waxbaa i weydiini waan hilmaamay wuxuu yidhi ha ii qabani hilmaam waayo waa ka dhaqamay mar labaad yani canug meel ku ciyaaray carruur meel may u yimaadeeno ilmihii waayo saa unbuu usoo qabtay mid buu kurka gooyey khadir war naf aan waxba dembi a gelin naf kale aan gelin maxaad u dishay miyaa dishay soo kuma dhihin adiga ma sabri kartid innaka lan tastadiica maciya sabra ay markaa daba wuu canaantay weliba haye alam aqul laka bu soo kuma dhihin adiga ma sabri kartid mar dambe haddaan wax ku su-aalo hayla saaxiibi bu markii saddexaadna maxay ahayd say usoo socdeen qoom bay u yimaadeen oo namartigeliya yidhahdeen idna martigelinay dhaheen markay martigalkii ka waayeen ayagoo iska korjeego yuu khadir wuxuu arkay derbi sidaa usii lee usii leecayo inuu dima doonayo derbigii buu haga uu toosiyey markaasuu la hadlay wuxuu yidhi marba kolley haddaad derbiga maxaad utoosinaysaa haddaad ogole utoosinayso ayago martigal bay noo diideen ma ujro nooga qaada xooga aan ugu noolaano qaala hada firaaqu bayni wa bayni saulabiuka bitaawiili maa lam tastadic alayhi sabr wixii aad kari weyday baan hadda kuu fasirhayaa buu leeyahy hadda waa rasuul ilaahay ninkasaa lagu leeyahay ogow ninkaan hadda waa rasuul ilaahay oo kitaabkii lagu soo dejiyo axkaamta daahirka oo dhan buu yaqaanay laakiin culumtu yani waa iska waasic cilmiga ilahay waa waasixdeed akaad markaasuu ufasiray ufasiray nabigu calayhi salaatu wasalaam qisada nebi muuse markuu soo qaaday wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse allah u naxariisee low sabar hadduu iska sabri lahaa mar kasta wax kale unbuu khadir sii samayn lahaa oo way ka faa'iidaysan lahayn buu kolba wax kale unbuu sii samayn lahaa laakiin muusaa sabri waayey buu saddex goor keliya haye arrinta ku dhamaatay haakada وqاaلa تaعaaلى ilahay wuxuu ku yidhi aayad kale wasbir nafsaka naftaada xabaas baa nbi mxamed maca aladiina kuwii macooda yadcuuna rabahum rabbigood caabudaya bilqadaati gelinka hore iyo walcashiyi gelinka dambe yuriiduuna xaalay doonayaan wajhu ilahay radihiisa ay doonayaan dadka ehlu khayrka ah naftaada ku xabaas baa laleeyahy dadkaasaa raba inaad la joogto ilahay agtiisa sharafta ku laho وعn أنس waxaa laga wariyey رضي الله عنه قاaل qاaل أبو بكر ba wuxuu u yihi لcمر بن خطاب رضي الله عنهma baعda وفاaةi رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم markuu nabigu dhintay kadib اndلق بinaa ina keen ilىa umi أymن umu أymن gabadha la aan u tagni umu أymن barakaة الxabشhiya gabadha la yidhaahdo waa gabadha yani nabiga soo xalaamaysay عalayhi الصلاaةu وaسلام hooyadii markay dhibatay soo qaaday bay ahayd umاأymن y adoon wuxuu ahaa aabihiis yani cabdullaahi uu ka dhaxlay bay ahayde wuuna xooriyey markii dambe zayd binu xaaris uu gabadhii u guursaday usaama binu zayd dhashay bay ahayde radia allahu canha nazuuraha aan soo ziyaarinay kamaa kaana rasuulu lahi sal la alay wasalam yazuuraha nabigu si usoo ziyaarin jiray falama intahayaa ilayhaa gabadhii markay u tageen labadii yani imaam ee socoto waa abubakar iyo sid cumar oo socdaa u yimid bakad way oyday markay labadoodii aragtay faqaalaa waxay u yidhaahdeen lahaa umu ayman ma yumkiiki maxaad la ooyeysaa ama taclamiina miyaada ogeyn ana maa cind allahi ilahay agtiisa wixii aaday khayrun inuu ukhayr badayay lirasuuli llahi sala allahu alayh wasalam yacni waxay u maleeyeen inay la oydeen rasuulka soo xusuusatay markay labadii khaliifo waaweynaa oo socday u yimaadeen nabigaa soo ziyaaran jiraye inay nabiga soo xusuusato geeridiisa ay la ooyey saasay u maleeyeen fa qaalat waxay tidhi innii anigu laa abkii ooyi maayo annii anigu laa aclamu inaana ogeyn ana maa cind allahi ilahay agtiisa tacala koraya khayrun inuu ukhayr badayay lirasuuli llahi sala allahu alayh wasalam waan ogahay bay tihi nabiga meesha ukhayr baday inuu ilahay u qaaday taas lama ooyayo walaakina abkii waan ooyayaa ana alwaxya waxyigii qad inqadaca inuu go-ay min asama wax kale lama ooyaye waxyigii baa samada ka go-ay ee nebi maxamed hadduu nool yahay waxyigaa soo degi lahaa moogtahay mar hadduu nabigu dhintay ma waxyi kalaa soo degay lagu soo dejina mayso marka waxyigii waa go-ay waxyiga go-ay baan la ooyayaa ma ogiyo geerida nabiga lama ooyayo fahayajad humaa waxay ku kicisay labadii saxaabi cala albukaa'i oohin fajacalaa waxay gudageleen yabkiyaani macaha inay labadoodina waa ku dareen waa ooyen asi abubakar isn cumar qalbigaa wanaagsan oo qalbiga kuu sifoobaa laga helaa dadka ehlu khayrka agtiisa wa rawahu muslim wacan abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal alay wasalam ana rajula nin yaa daara wuxuu ziyaartay akhan walaal oo lahu usugnaaday fii qaryatin ukhra walaal yacni oo islaamnimada ay ku walaaloobeen oo saaxiibkiia oo magaalo kala joogu soo ziyaartay faarsada allahu tacaala ilaahay baa u cimileeyey irsaadka waxaa cimilada waxa le wadada waxa kuu gala ee kuugu dhuunto ee meel wadada dhex gaarkeeda kuu galo kaasaa la irsaadkeed faarsad allahu ilaahay baa u cimileeyey tacaala koraya calaa madrajatii wadadiisii malakan malag baa loo dhigay falamaa ataa calayhi markuu soo maray qaala wuxuu yihi ayna turiidu xagee u socotaa qaala wuxuu yihi uriidu waxaan doonayaa akhan lii walaal ii sugnaaday fii hadihi alqarya magaalada joogaan rabaa soo ziyaar qaala wuxuu yihi hal laka calayhi min nicma wax nicmo oo aad korkiisa ku leedahay ma jira oo tarubuha calayhi ma ixsaan iyo wanaag awal uu kuu sameeyo hadda aad u abaalgudaysaa jiro qaala wuxuu yidhi laa may waxaysaanu u abaalgudayana ma jire hayra anii anigu axbabtu waan jeclahay fi llahi tacala ilahay dartihu baan u jeclay qaala wuxuu yidhi markaa malagii fa innii anigu rasuulullahi ba rasuul ilaahi uu soo diray baan ahay ilayka adigaa laiisoo kaa diray bianna allaha ilaahay qad axabaka inuu ku jeclaayo kamaa axbabtahu fiihi saad ninkaa ugu raalli noqdo saad ninkaa u jeceshahay baa ilahayna kaaga raalli noqday rawahu muslim yuqaalu arsadahu likada idaa wakalahu bixifdihi wlmadrajatu bifadxi lmiimi waraa'i adariiq baa le wamacnaa tarubuha taquumu biha aad uqubayso watascaa fi salaxiha wa canhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam man caada mariidan qof jira ninkii soo booqdo ow zaara ziyaarta akhan walaal oo lahu usugnaaday fi llahi ilahay dartii usoo booqdo naadaahu munaadin mid dhawaaqay baa u dhawaaqay muxuu leeyahay bian dhibta waa dhiib noqotay waad wanaagsanaatay wa daaba mamshaaka makaanu socodkaagina wuu daahir noqday bian dhibta yani tadaharta min adarasi wadunuub dunuubtoo dhan baad ka daahir noqotay wey wadaaba mamshaaka socodkaaguna waa socod laga raalli yahay saasaa lagu leey watabawa'ta waad diyaarsatay min aljanati jannadana manzilan guri baad ka diyaarsatay wey rawahu tirmidi baa wariye qala wuxu uhi xadiidun xasan wa fi bacdi nusuqi qariibu axaadiis qariibu وعn abi muسى waxaa laga wariyay alashcariي radي allahu canhu an الnabiy sal lay slam qaala wuxuu leeyi inamaa mahalu ljaliisi saalix ninka wanaagsan la fadhigiisa lala fadhiisto ninka ehlo khayrka ah iyo wajaliisi suu-i midka xunka a lafadhiis la fadhiisigiisu kama xaamilil miski nin cadir iyo baraafuun xumbaarsan iyo wanaafikil kiiri nin buufimo afuufayay la mid wax isku mid ahme nin cadir afuu yani baraafuun iyo cadir wato oo xumbaarsan haddaad u tagto iyo nin buufimo afuufayo waa kala duwan yihin fa xaamilul miski miskiga ninka xumbaarsan imaa an yuxdiika inuu wax kaa siiyo u ku yidhaha bal waxaan iska qaado wa imaa an tabtaaca minhu inaad wax ka gadato oorma cadir iyo barafun bood ahaa orma iga iibi inaad tiraado ka iibsato wa imaa an tajida minhu riixan dayood intaad la fadhido inaad ku raaxaysato oo wax udgoon baa kaagasa udgeyada waa nin hadda isaga dhanba cadire saddexdaa u muumin noqonaya wanaafiquulkiiri midka buufimaha afuufayo ee birtumaha ah imaa an yuxriqa iyaabaka dharka inuu kaa gubo kawdhe maxaa yeelay meesha dambaaburuun baa kasoo boodaya buu buu marku ka siiyey inuu dharka kaa gubo waimaa an tajida minhu riixan muntinatan ur inaad yani iyo qiiqba inuu indhaha kaaga tuuro oo iyo dambaskii meesha kasoo boodayo labadan buu mid noqonaya hadda kana wax dur amoobi wax nafci caaba male kaasna fadhigiisu waa u nafci inuu wax ka kaasiyo wax ka gadato inaad wax wanaagsan ka hesho inta uu udgaayo qofka ahlu khayrkaa intaad la fadhido wanaagun baad ka heli wax un haddaad la fadhiisatana saa un buu noqonay waa ninkaa buufimaha afuufayo kale mutafaqun calayhi yuxdika yucdika wey وعn abi هurayرaةa رadي الlه عanه عn نبي sل ليه وسلم qاal تنkaxu اlmرأaةu naagti waa la guursadaa لarبacin afar shay baa loo guursadaa limaaliha maal hadday leedahay waa loogu dhawaanaya damaalka waa la jecel yahay walixasabihaa nasabkeedana waa loo jecelyahay meel fiican bay ka dhalatay dadkoodaa wanaagsan xasabkana waa lagu raacaa dadka iyo nasabka iyo sharafta walijamaaliha quruxdana waa lagu raacaayo dee aad baaba loogu dhintaa ayaduna ma quruxsan tahay baa layidhi haweenka waa loo doorta welidiiniha diintana waa loo doorta hadda wax u badanba ma lehe naagtu ay diin ma leedahay dadka diinta yani ixtiraamka u hayaan iyo aqoontaay uleeyihiin yaraanteeday ka mid tahay inaan diinka laysku raadsanayn ayahay marka diinkana waa loo doortaa gabadha fadfir kulliibaan buuri bidaati diinibu nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadha afartaa shay baa loo doortaa loo guursadaaye laakiin adigu waxaad doorataa ood ku liibaantaa midda daatu diinka or diinta dooro yaa lagaaga dhawaani taribad yadaaka gacantaadu ha carro dhacdo ha faqiirto in khaalabta haddaad khilaafto haddaad midii daatudiinkayd ka leexato ood meel kala aado waad khasaartay waxba kuma suurtagelin manaa taribadyadaa mutafaqun caleyh wamacnaahu ana annaasa yaqsiduuna way u qastaan fi lcaadati min almar'ati hadihi alkisaal kisooyinkana ka doona ah arbaci faxris dadaal anta adigu calaa daati diin gabadha diinta le ku dadaal wey waalwafar biha ku liibaan waxris ku dadaalo calaa suxbatiha midda diintana inaad la saaxiibto taa ku dadaal bule midda diinta le unbaa yani ku anfacayso waxa kale o dhan wax faa'iido leh asaga saa usiila ma aha wey can ibni cabaasin allah subxana wataala wuxuu yidhi cabdullaahi ibnu cabaas qaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalama lijibriila jibriil baa wuxuu nabigu u yidhi sala allahu alayhi wasalam maa yamnacuka an tazuuranaa aktara mima tazuurana maa yamnacuka jibriilow maxaa kaa manciye oo kuu diiday an tazuuranaa inaadna soo ziyaarato ood noo imaato agtara wax ka badan mimaa tazuuranaa intaadna soo ziyaaranaysa imaatinka hadda aad noo imaanaysa wax ka badan inaad noo imaato maxaa kaa manci yacni wa dalabid ityaani ilayhimti weeyahoo yacni dadka ehlu khayrka in la soo ziyaarta iyo inay kuu imaadaan oo laga dalbo layihaa noo imaada labaduba waa sunnadee hayle imaatinkooduna khayr weeye ay kuu imaadaan ee gurigaaga ay kugu soo salaamaan marka jibriil buu nabigu ka codsado wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay oo inta aad noo imaanaysa in ka badan maana soo ziyaaratid wa fa nazalad waxaa soo degtay markaa wamaa natanazalu ilaa biamri rabbik lahu maa bayna aydina wamaa khalfana wamaa bayna dalika wamaa kaana rabbuka nasiira wamaa natanazalu annagu ma soo degna buu yidhi ilaahay xikaayatan can jibriil baa laga xikaayoonayaayoo inuu amarkiisu sidaa saa uu ku soconayo wamaa natanazalu ma soo degno ilaa biamri rabbika rabba rabbigaa amarkiisa mooyaane lahu ilaahay wuxuu leeyahay maa bayna aydiina hortaanada wixii ahaadee wamaa khalfanaa waxaa naga dambeeyey wamaa bayna dalik marka amar ilaahay umbaa ku soconaayo markiina lasoo idmo markaa unbaan imaanaynaa mar kastaba iskaba nimaadna wa rawaahu lbukhaariyu baa xadiidkaa wariyey wa can abi saciid alqudri waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiyi sal la alayh wasalam qaala wuxuu yihi nabigu laa tusaaxib halla saaxiibin oo halla rafiiqin ilaa mu'minan qof mu'mina mooyaane qof kale rafiiq ha ka dhiganin oo halla saaxiibin maxaa yeelay dee qofka mu'minka ah yacni la rafiiqidiisa iyo la saaxiibidiisu intifaac bay leedahay oo wanaag baad ka helaysaa laakiin qof aan mu'min ahayn oo ama gaala ama munaafiqa rafiiqiisu yacni dabeeca xun unbaad ka kasbanaysaa iyo dhibaatay xumaan uun wey ilaahay ka fogaansho un wey marka khayr male wey laa tusaaxiba la saaxiibin ilaa mu'minan qof mu'mina moogiye wax kale hala saaxiibin walaa yaakul dacaamaka raashinkaagana yuusa cunin ilaa taqiyun mid ilaahay ka baqaya moogiye qof kale yuusa cunin ay qofkii ilaahay ka baqaya un cuntadaada ha cuno macnuhu waxa weeye qofkii aada cuntada siisaa dee wixii camalo uu qabanayay unbaad ugu kaalmaysay soo ma cuntada yacni waa lagu xoogeystaayo waa wixii yacni qofka uu ku istaagayo wax ku qabanayay marka qofka taqiga haddii cuntadaada cuno daaca unbuu ku gudanayaa iyo ilaahay ridihiisa un way qofka kale laakiin xumaan unbuu samaynaya soo marka xumaantaad marka ugu kaalmay fiihi lamru baa xadiidka ku sugan bimunaasimati aladqiyaa dadka wanaagsan in la laazimo oo lala socdo wa dawaami mukhaaladatihim in dadka un lala mucaamaloodo wax lala cuno wey wa tarki lfujaari fujaarta oo laga tago kuwa xuncunka haye marxaban wa fa huwa xadiidku nahyun lahu wuu nahyinayaa bilmacnaa ka ikraami hayri taqiyi oo kale qofka yacni taqi aanayn hayrkii in la ikraamo iyo xadiidku diidaya rawaahu abu daawuud baa wariyey watirmidi biisnaadin laa ba'sa bih wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nabiya sal lla alay wasalam qaala wuxuu nabigu arajulu qofku calaa diini khaliilihi midka saaxiibkiisa diintiisa unbuu noqonaya yacni qofka adigu aada la saaxiibto unbaa diintiisa yeelanaysaa o ko falyandur ha fiiriya axadukum axadkiin man yukhaaliluhu qofka uu rafiiqa ka dhiganayo qof la arka calaa diini khaliilihim waay ninka rafiiqaagaa diintiisa unbaad yeelanaysaa dabeecadiisa iyo dhaqankiisa iyo siduu u dhaqmaayo unbaad ola dhaqmi xaale isku dabeecaa tihiinoo yacni dabeecada iyo macna way dhaqanku wuu isjiidanayaayo nafka qofkaa dabeecadiisa iyo khuluqdiisa iyo way ku jiidanaysaa daalada waxay yidhahdaa derisba diintiisa ku yeela deriska adiga aada la derastay qofkii aada la saaxiibtay ood wax wanaa wax badan la joogtay siduu ahaa unbuu kaa dhigay siduu ahaa unbuu kaa dhigayaa wey marka qofka yani qof la arkaba calaa diini khaliilihi un weeye falyandur axadukum ha fiiriya man yukhaalilhu ninkuu la rafiiqayo wey qof wanaagsan haddaad la rafiiqdo wanaag unbaad ka kasbani qof xun haddaad la rafiiqdana xumaan unbaad ka kasbani marka daa'iman qof wanaagsan ku dadaal wa rawaahu abu daawuud baa wariye watirmidi biisnaadin saxiixi wa qaala tirmidiy imaamu tirmidi wuxuu yidhi xadiidun xasan wey xadiidka waa xadiid wanaagsan ayahay qofka yani qofka saaxiibkiisa unbaa laga fiiriyaa dabeecadiisa oo dhan laa tasal yani can ilmari wasal can qariinihi aye fakulu qariinin bilmuqaarini yaqtadi mushaahid aye laa tasal can ilmari ruuxa ha weydiininoo haddaad doonto ninkaan hadda inaad la rafiiqdo ama aad wax kula shirkowdo ha qofka ha weydiininoo ninkaan bal dabeecadiisa iga waran waxba ha dhihina wasal can qariinihi ninka rafiiqa la un fiiri wey ya fakulu qariinin bilmuqaarini yaqtadi qof la arkaba qofka uu la saaxiibay oo uu la jiro unbuu ku dayanayaa un hadduu qof wanaagsan iyo kii rafiiqiisa haddaad wanaag ku aragto ninkana waa nin wanaagsan haddii aad aragto ninka rafiiqiisa ahaayo nin xuna de asaguna waa sidoo kale waxba yani haweydiina asag isaga tag wey maana isaga tag wacan abi muusa waxaa laga wariyay alashcariy radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yihi nabigu almaru qofku maca man axaba ninkuu jeclaada maciisa umuu noqonaya qof la arka qofkuu jecelyahy umbaa laga soo bixinaya muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin qaala wuxuu yidhi abu muusa alashcari qiila linabiyi nabiga waxaa loo yidhi sala allahu alayhi wasalama alrajulu qofku yuxibu lqowma dad buu iska jecel yahay qofku wuxuu jeclaanayaa dad buu jeclaanayaayo min ahli salaax dadkii wan wanaagsanaaye ehlu khayrka ahaaye yani daacada badnaa ee wanaagsanaa buu iska jecel yahay walamaa yalxaq bihi mana haleeli karo oo yani ma gaarayo oo camalkoodii iyo dadaalkoodii ma samayn karo bal qofkaa ka warran baa rasuulka ilah hadduu iska jecel yahay un dadkii wa wanaagsanaa buu iska jecel yahay qaala wuxuu yihi nabigu almaru maca man xaba qofku ninkuu jeclaado unbuu maciisa noqonaya haddaad adigu camalkaada ku gaari karin maxabada un yani adigu ku dadaalo dadka wan wanaagsan ee ilaahay uu jecel yahay iska jeclo macooda un baa lagaa yeelaya wacan anasin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal ana caraabiya ninka baadiyaaba qaala wuxuu u yihi lirasuuli ilahi sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu yidhi mata saaca saacadda qiyaama goormay dhacaysaa rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi nabigu lahu lilacraabiyi ba wuxuu u yidhi qaala wuxuu yidhi lahu lilacraabiyi wuxuu u yidhi rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu u yidhi ninkii reebaadiyaha maa acdata lahaa wa saacadda qiyaameedii weydiinaysa maxaad u diyaarsatay maxaad u diyaarsatay ay qaala wuxuu yidhi ninkii reebaadiyaha xub allaahi wa rasuulihi baan u diyaarsaday wax kaloon u diyaarsaday ma jire e ilaahay iyo rasuulkiisa unbaan jecla qaala wuxuu yidhi nabigu anta maca man axbab aduu qofkaad jeclaatay unbaad maciisa noqonaysaa waa bishaaro weyn dadka waa wanaagsan oo ehlu khayrka ah ninkii jeclaado macooda unbaa hadhow lala soo bixinaya wa hada lafdu muslim weeye muttafaqun calayhi wa hada lafdu muslim wa fii riwaayatin lahumaa riwaayo muslim iyo bukhaariba ay warinayaan maa cadatu lahaa oomaana diyaarsanin buu yidhi saacadda qiyaamo min kasiiri sawmin sawm badan anigu ma diyaarsanin walaa salaatin salaadna ma diyaarsanin walaa sadaqatin sadaqa badan oo la baxayna ma diyaarsanin walaakinii anigu uxibu llaha warasuulahu ilahiy rasuulkiisa umaa jecla maxaa loogu jawaabay anta maca man axbab qoftaad jeclaato umaad maciisa noqonaysaa wacan ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala jaaa rajulu nin baa ilaa rasuuli llahi u yimi sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxu uhi ya rasuula allah kayfa taquulu maxaad leedahay fii rajulin qof axaba jeclaaday qowman walam yalxaq bihim aana gaari karin wey bal qof ka warran baa layihi rasuulka ilaahayow dad buu iska jecel yahay walamaa yalxaq bihim mana gaari karo yacni cibaadadoodii iyo dadaalkoodii iyo ma samayn karo wa riwaayada ibnu xibbaan waxaa ku sugnay walaa yastadiicu an yacmala bicamalihim camalkoodoo kale inuu sameeyo ma ma kari karaba de camalka waa karsiin ilaahay cibaadada weeye qof baa ilaahay waxbuu ilaahay u sahlayaa yacni qof baa maanta oo dhan iyo caawo dhan ba cibaado un ku jiray ilaahay baa u fududeeyo o karsiiyo qofna ma yeeli karo u bacyarun buu uu la imaan karaayo gudan karaa marka laakiin dadkaas buu iska jecel yahay aada u wan wanaagsan oo cibaadada badan buu iska jecel yahay laakiin camalkoodii ma gaari karo bal ka warran rasuulka ilaahay faqaala rasuul lahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam almar-u qofku maca man axaba ninkuu jeclaado buu maciisa noqonaya qofkuu jeclaado unbuu maciisa noqonaya muttafaqun caleyh waa bishaaro weyn oo qofka mu'minka hadduu dadka ehlo khayrka a jeclaado macooda un baa lala soo xasrinaya wey anas bin malik wuxuu leeyahy xadiidkan markaan maqalnay aad baan u faraxnay buui wuxuu leeyahy anas bin malik leanni anigu waan jeclahay bui nabigaan jeclahay buuri sala allahu alayhi wasalam abubakar baan jeclahay buuri cumar bin khadaab baan jeclahay buuri marka waa bishaaro in macooda layla soo xasrinayaaba laygu bishaareeyey saasuu leeyay muttafaqun caleyh wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal alay wasalam qaala wuxuu yihi nabigu annaasu dadku macaadinu asalyaal wey dadku waa asalyaalo oo meelay kasoo farcameen wey ka macaadini dahabi walfidati fidada iyo dahabka sida godka yani godqalinka meel ay kasoo ay kasoo baxaan baa jiro asala dhul yani da yani jawhartu iyo macdantu ay ku beeran tahay baa jirto oo lacagtan dahabka iyo fidada laga soo qufto oo godqalin baa layaha macaadinta ka macaadini dahabi walfida godqalinka oo kale dahabka iyo fidada yani godkoodii oo kale saas oo kale dadkuna asalyaal bay u yihiin oo way kala duduwan yihiin dee qof la arka meel buu kasoo farcamay marka usuushiisaa markii la fiiriyo way kala duduwan yihiin khiyaaruhum kuwa ugu akhyaarsan oo ugu wanaagsan filjaahiliyati jaahiladii hore wey gaalnimadii hore dadka yani ugu akhyaarsanaayo xagga maaragtay dulqaadka iyo xagga deeqsinimada iyo xagga yacni waa shajaacada yani codkarnimada iyo waxaas ku wanaagsanaa oo sharafta lahaayoo cafiifka ahay oo dhowrsan jiro xumaanta aan ogolayn khiyaaruhum fi lislaami un wey islaamkana ayagun baa ugu akhyaarsan maxaa yeele kamaal unbaa usii ziyaada wey idaa faqahu markay diinta fahmaan waay dadkii marka horeba dad wanaagsan iska ahaa jaahiligii markay islaamnimadii qaateen oo diinta islaamka ay fahmeen oo waxa ajir kale iyo waxaan ajir kalen ay kala garteenna ayagun baa dadka ugu akhyaarsan wanaagoodi un ba sii ziyaadeen diintu qofka way kamilaysaayo hadduu yani qofku siduu ahaa un bay ka dhigaysaa hadda hadduu qof caaqil caqli badan oo dulqaad badan oo yani wanaagsan waa diinka wuu sii kamilaya un qofka ay marxaban khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaam wa idaa faqahu diinta hadday fahmaan waalarwaaxu arwaaxdu waa nafafyaalkii junuudun ciidan weeye naftu mujanadatun mujamacatun oo la kulmiye wey arwaaxda iyo nafafku waa yani junuud laysku soo ururiye wey famaa tacaarafa wixii is aqoonsada minhaa arwaaxda ikhtalafa wuu isu dumayaa wamaa tanaakara minhaa wixii is inkirana ikhtalafa wuu iskhilaaf oo dadka nafafkoodu yacni waa junuud mujanado oo mujamacahoo la kulmiyey oo wax alla wixii is-aqoonsado way isu dumayaan laba macnay marka culimmadu ku fasirayaanoo famaa tacaarafa minhaa i'talaf macnaheedu waxa weeye adduunyadan markay dadku isku arkaan wixii isku dhaqan aho xagga dabeecadda iyo camalka ay samaynayaan oo wanaagga ama xumaanta ah wixii iskugu nooc abayo isu dumayaan de qofka ehlu khayrka oo khayirka oo khayrka badan wuxuu u dumayaa un qof khayr badan unba u dumaya qof kaloo shar badan maba le waayo lama socon karo lamana lagu qaadi karo w kii xumaana ku xun unbuu yani isagana inbuu la lug qaadi karaayo qof wanaagsan lama lug qaadi karo lamana noolaan karo ee dadkiisiba ma aha w wahaya wamaa tanaakara minha ikhtalaf wixii is-aqoonsadana oo wanaag isku raaco ama xumaan isku raaco way isku dumayaan wixii is-inkiro oo xumaanta iyo wanaagga isku inkirana way kala boodayaan de lama socon karaanba de taas waa macno macno labaad waxa weeye junuudda yan yani arwaaxda waa junuud mujanado ahoo khuliqad waa la abuuray qabla alajsaam jirkaba intaan la gelin horteed baa nafta la abuuray fa kaanad waxay ahayd taltaqi waltalta'im ruuxda keligeed baa is aragtay oo markaasay isu dumantay weeye waktigaa ayadaa wixii isu dumantay markii hadda jismigooda la geliyey ee adduunyada la keenay adduunka korkiisa la keenayna way isu dumayaan a famaa tacaarafa minhaa bilamri alawali wixii nafti hore naftoodii hore ay saaxiibka ahayd italafa way isu dumayaan ko wana- wamaa tanaakara wixii naftoodii hore ay kala boodayna marka hadda jismigii la geliyo adduunyada la keenay ikhtalaf waa iskhilaafayaabi ima raaci karaa yani qofba yani dabeecahaan qofba marka isku soo dhacdaan mu'mina inaad isbarataan oo magacaa magacaa la yidhahda bes umaad ka keenaysa dabeecadiisa ay iskeenaysa adigoon isbaranin siyaad halkaa korka aba ka jeceshay qofkaas inaad kala socoto dhaqankiisa waa jeceshahay nin- labadiina nafood baa saaxiiba way isla socon karaan horey soo isu yaqaaneenoo mar hore isu dume u labana hadda adinkoon isbarin halka asagoo marayaadba necab tahay berta dhaqankiisa iyo siduu yeelayo iyo meesha u socdo yaadba yaadaba la keeni karin horaad isu diideen kaasna Waayahay. labadaa macnaa lagu fasiraya marxab rawaahu muslim baa xadiidka wariyay warawa albukhaariyu qawlahu waa yahay alarwaax ila aakhirihi wey min riwaayati caaisha radi allahu canha وعن عسير وحلقه وريه ابن عمرو ويقال ابن ابن جابر نوال إلى وهو بلم الهمزة وفتح السين أسير ليلى المهملة قال وحو يرنكاس أسير بن عمر ليلى كان عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وحوها رضي الله عنه إذا أتى عليه هدي أي مادان أمداد أهل اليمن يمن ذاتك كإيمان يا جماعة ضوء أمداد يا عيدك فرض ذاتك فرض بدن يا جندك أهل عيدك dadka jamaacaadka ee soo xajinaya ama soo wafdinaya wafdiga ku imaanaya ee madiina dee oo dee meesha islaamkaba uu ka fulhaye ah dadka imaanayo markay yimaadaan amdaadu ahli lyaman yaman jamaacaadkoodu markay yimaadaan sa'alahum wuu weydiin jiray afiikum uways bnu camir saasuu su-aalkiisa jamaacad kastoo yaman ka timaada wuxuu dhihi jiray afiikum uways bnu camir waa uways lqarani uways bnu camir ninka la yidhaahda ma idinku jiraa xataa ataa ilaa uu yimid oo calaa uweysin radia allahu canhu markii dambe si uweys midinku jiraa u lahaa koladii jamacadii dambe unbaa tiri waa naga mid waa kan uweys ninka la yidhahdo waa la tusay marka uweys bnu camr ko qaala wuxuu yihi cumar bnu khadaaf anta adigu uweys bnu camr miyaa tahay qaala wuxuu yihi nacam waa la yidhahdaa magacaas qaala wuxuu yihi min muraadin miyaad ka tahay uma min qaranin miyaad ka tahay camr ree camr nimanka la yidhaahdo ma- un- uways bnu caamir yacni re- reer muraad miyaas ay qabiilkaagu ood yaman aad ka tahay tuma min qaranin ma ka tahay qaala wuxuu yidhi nacam qaala wuxuu yidhi cumar bnu khadaab fa kaana bika barasun baras ma kugu dhacay oo fa bara'ta minhu ma ka bogsootay ilaa mawdica dirhamin intii shilin la saaro mooyaane waa intuu baras kugu dhacay ma ka fayoobaatay oo jirkaagii caddaado oo dhan ma bogsooday ilaa intii shilin la saaro meel yar ma kaa caddahay qaala wuxuu yidhi nacam qaala wuxuu yihi cumar bnu khadaab laka waalidatun hooye ma leedahay qaala wuxuu yihi nacam de waa tilmaantii nebigu siiyey buu haystaa de sida cumar tilmaantii nebigu siiyey ayuu haystaa wey qaala wuxuu yihi cumar bnu khadaab samictu rasuula llahi baan maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu leeyahy yaatii waxaa idii imaan doona min muraadin buu ka yahay ree muraad weeye uma min qaranin buu ka yahay ree qaran wiisu qarani baa layidhaha kaana bihi barasun baras baa ku dhacay oo fa bara'a minhu wuu ka bogsooday ilaa mawdica dirhamin intii shilin la saaro mooyaane lahu waalidatun hooyi uu leeyahay hooyo adduunyada hooye unbaa u joogto wax kale asagu ilmana male reerna ma wax kale maalna waxba ku fali maayo hooyadiisu maa nool lahu waalidatun hooyi uu leeyahay huwa asagu bihaa hooyada barun baari uu yahay hooyadiisu u khidmeeyaa oo baari u yahay haaye min nin caasi ah miyaa weli noqonaya ninkan waa weli ilaahay ninku markuu weli ilaahaya waa inuu baari yahay waalidkiisa iyo waaya marxaban dadkii waxbaro oo dhanba waa inuu baari u yahay caasi ahlu khayr maba la sheegin haaye marxaban low aqsama cala allahi la abarahu buu nabigu low aqsama cala allahi ilaahay hadduu ku dhaarto laabara ugu baarino samayn wallahi anigu saasay noqonaysa hadduu yidhahdo bas ilaahay daartiisuu fulinay fain istadacta haddaad kari karta buu yihi cumar binu khadaabow an yastakfira laka inuu kuu qufraan dalba ninkaas fafcal yaa sid cumar oo amiiru lmu'miniin oo khaliifkii labaad ee nabiga ah oo ninkaad ogeyd oo yacni oo qowlkiisaba waxyiga uu waafaqi jiray ya ya waxaa laleeyahy uweys ibnu caamir oo taabici ahoo dee nabigaba aan arkin zamanka nabiga wuu joogay baa layihi lakin nabiga muusan arag waa taabici marka ninkaasa waxaa leedahay ka ducayso ka ducaysay saas taa leeyahay qofka laga ducaysanayo inuu kaa fadli badan yahay waxba shardi ma aha ninka asagoo ka fadli badan oo faadil ah yuu ninkii mafduulka ah ee laga fadli badnaa buu ka ducaysanaya wuxuu le noo ducee fastakfir lii ii qufraan dalab buu yihi markaasi cumar haddaad kari karta nabigaa ka ducaysa saasuu nabigu yidhihe ee fastakfir lii ii qufraan dalabniyo fastakfara lahu wuu qufraan dalbay mar hadduu sidaa yidhi war kale miyaa jira dee aya markaa wuu u duceeyey faqaala cumaru baa lahu uways wuxuu u yidhi ayna turiidu hadda xaggee u socotaa qaala wuxuu al kuufa kuufaan ujeedaa waya magaalada kuufa la yidhaha dhulkaa dhulkaa ciraaq ku taallo waa dhankaa shaame halkaasaan u socdaabu qaala wuxuu yidhi alaa aktub laka ma kuu qoraa ilaa caamiliha ninkii kuufa xukumayey ee meesha aniga ii joogay gubnatooraha maku yani ma kuu qoraa warqad makuugu diraa ha ku ikraamo wax alla waxaad u baahan tahay ha ku siiye qaala wuxuu yidhi ways waysulqarani akuunu inaan ahaada fii qabraa-i nnaasi dadka kuwooda iska fuqarada ah waaye qabraa-u nnaas dadka kuwooda fuqarada ah le waxba aan haysanin yaa axaba ilaya xaggayga la jeceyl badaysa iga dhaaf weli waxba yacni dadkaan ha ii sheegine waxba maal iyo hantina ma doonaye dadkaa iska fuqarada oo masaakiinta inaan ka mid ahaadaan rabaan falamaa kaana min alcaamil muqbili sanadii labaad markay soo galay haddana xajkii waktigiisii xaja rajulun baa soo xajiyey nin baa soo xajiyey min ashraafihim yaman ashraaftoodii ka mid ah fa waafaqa cumar cumar buu la kulmay fasa'alahu wuu weydiiyey can uwaysin uways bnu caamir ninka layidhaha ma taqaana fa qaala wuxuu yidhi taragtuhu waan ka soo tegay ninka aad sheegayso rasa albeyti xaaliya isagoo gurigiisa xun yahay waad xun buu iskaga jiray buu yidhi qaliilalmataaci wax hanti oo uu haystana male in alaab iyo maal haysta ma aha guri yaroo buul ah ayuu haystaa aso waa maskiinkoo yani nagu dhex noolo asaga ninkaan qaraabay bay yihiin so waan isu dhowiyey qaala wuxuu yidhi cumar binu khadaab samictu rasuulallahi baan maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu asagoo le weliba riwaayadka qaar waxaa kusoo orortay ninkan haddaas cumar uu wey yani uu weydiinayo u leeyay ninkaa ma taqaanaa wuxuu ka mid ahaaba dadka uweys bnu caamir ku jeejeesu ahaa maraan wax ma sheegaye buu dhihi jirayo dee ninkaan mar hadduu weli ilaahayana dan kama le waxaas ninkii xaar ku daadiye iyo ninkii ammaana asaga waa isugu mid marka wuu isaga jeejeesi jiro wuu ku ciyaari jiray ninka asna dankama gelin waay marka wuxuu ku yidhi waxaan ka maqlay nabiga sala allahu alayh wasalam yaquulu asagoo le yaatii calaykum waxaa idiin imaan doona ways bnu caamir maca amdaadin jamaaca maceed oo min ahli yamani ka mid a min muraadin buu ka yahay suma min qaranin kaana bihi barasun baa ku sugnaa fa bara'a minhu wuu ka bogsooday ilaa mawdica dirhamin lahu waalidatun hooyi uu leeyahy huwa bihaa barun baari uu u yahay low aqsama cala allahi ilaahay hadduu ku dhaartale la abarahu fain istadacta haddaad kari karta an yastakfira laka fafcal yaal buu iniyo arniyaw ninkaas nabigaa sidaa ii tilmaamay ee ka ducayso fa ataa uwaysan buu u tagay ninkii markuu soo xajiye o soo laabtay uways bnu caamir buu u tagay faqaala wuxuu yidhi istakfir lii ii qofraan dalab qaala wuxuu yidhi anta adigaabo axdasu dhow oo cahdan zamankaagu uu dhow yahay bisafarin saalixin safar safar wanaagsan baan hadda ka timid nin soo xajiyey baa tahay fastakfir lii war noo qofraan dalmiyo adiga noo ducee qaala wuxuu yidhi ay ay waayahay fastakfir lii war ii qufraan dalabud waxaa iska dhaafo ii duceenime uways binu caamir marka wuu fahmay ninkaan in meel laga soo tilmaamay wuu fahmay maxaa yeele awalba u isla noolaan jiray waxbana kuma fali jiray weligiina ii ducee muu dhihine yacni inuu ninkaan wax kale uu wato yuu ogaaday qaala wuxuu yidhi laqiita cumara war cumar binu khadaab miyaad aragta qaala wuxuu yihi nacam waa fahmay markaas in lagu soo jaaduuso soo ma fastakfara lahu wuu u qufraan dalbay fafadina lahu naasu dadkii baa fahmay oo ninkiiba haddii dadkii usii sheeg sheegaya waa laisu sheegay markuu arkay in lagu soo yaaco dadkii oo dhan ogaadeen fanalaqa wuu tegay calaa wajhi lard calaa wajhi hortiisa unbuu u dhaqaaqayo lama arag markii kadib khalaas rawaahu muslim oo awliyada daqaar baan ogolayn inay suurada iyo in la ogaadaba aan ogolayn mota qaar baa haataa naftoodaba iska warrami baa inuu weli yahay waxba dhamo cibaadadaas unbuu iska wadaa iyo taladu taasuu ku macaansanaya loo furay marka marxaban ninna yani waa nin dadkuna og yihiin asaguna is-og inuu weli ilaahay ninna asagii ilaahay unbaa ilaahay unbaa yani asagu is-og yahay inuu ilahay agtiisa wax ku leeyay maxaa yele wuxuu doono ilaahay wuu siinaya laakiin dadku wax og ma jiro waa kaas albaabaha lagu dhaafaye lugta la iska marinaye halka meelaha iska iska taagtaaga taas wey waxba aan loo malaynayo rawaahu muslim wa fii riwaayati limuslim aydan can usayr binu yani yani usayr binu jaabir ninka la yidhahdo radi allahu canhu ana ahlal kuufati wafaduu way soo wafdiyeen calaa cumara radi allahu canhu wa fiihim rajulun nin baa ka mid ahaa miman kaana yas- wa- wa- wa fiihim waxaa ka mid ah ciidankaas soo wafdiyey rajulu nin oo miman ka mid ah kaana ahaaday yaskharu bi uways dadkii uways ku jeejeesi jiray faqaala cumaru wuxuu yidhi hal haahunaa axadun wal halkan ma ku sugan yahay axadun axad oo min alqaraniyiina reer qarani ah aweys qarani qoysku uu ka dhashay weeye nin reer qarani ah qoladan ma ku jiraa fa jaa'a dalika arajulu ninkii baa yimid faqaala cumaru wuxuu yidhi ina rasuula llahi sala allahu alayhi wasalama qad qaala wuxuu yidhi ina rajula nin yaatiikum idiin imaan doono min alyamani yaman inkaga imaan doono yuqaalu lahu la yidhaha uweysun uways baa magaciisa la yidhaahdaa laa yadacu bilyamani yaman oga tegi maayo kayra ummin hooye oo lahu asaga usugnaaday mo yaman dhulkaas oo dhan waxaa u jeega hooyadii bas ah wax kaloo adduunye uu ka doonaya male qad kaana bihi bayaadun cadaan baa ku sugnaaday baras baa ku dhacay oo fadaca allaha ilaahay buu baryay tacaala korahaya faadhabahu ilaahay baa ka baabi'iyey ilaa mawdica diinaari shil diinaar intii la saaro ma ogay awi dirhami dirham intii la saaro yani intii shilin la saaro unbaa ka banaan jirkiisa saa ubacd intii kalena ilahay waa ka cafiyey faman laqiyahu ninkii la kulmo minkum adinka idinka mid a falyastakfir lakum ha idiin qufraan dalbo saasaa nabi ka maqlay wa fii riwaayatin waxaa usun ay fii riwaayatin waxaa ku sugnayd oo lahu limuslim muslim u sugnaatay can cumara laga wariyey radi allahu canhu qaal inii samictu rasuula llahi sala alay wasalam yaquul ina khayra taabiciina taabiciinta waxaa u khayr badan rajulu nin wey taabiciinta ninka ugu khayr badan rajulu nin weeye yuqaalu lahu la yidhaha uweysun uweys baa la yidhaha uweysulqarani khayru taabiciina uweysulqarani saasaa la yidhahda uweysulqarani baa ugu khayr badnaa taabiciinta wey ayaa nabigaa ku tilmaamay walahu waalidatun buu leeyahay hooyo wa kaana bihi bayaadun cadaan baa ku sugnaa yani baras baa ku dhacay fa yani markaa wuu ka bogsooday famuruuhu amra falyastakfir lakum ha idin duceey haka dadka ehlu khayrka waa laga ducaysanaya ninkaas waa nin wanaagsan oo ehlu khayr aho sa karaamo kule haddii lagu yidhaahdo ka ducayso duca ka dalab yani ninka waa wanaagsan waa laga ducaystaa qawluhu qabra'aan naasi uu yidhi bifatxi lgayri lmucjamati waiskaani lbaa'i wabilmadi la akriyo wahum fuqaraa'uhum wa- wa- wa sacaaliikuhum wa waxaan jeclahay dadka kuwooda fuqarada inaan jeclahay sacaalinkna waa dadka saboolka oo waxba haysanin wey waman laa yucrafu caynuhu qofka aan la garanaynin min akhlaaqihim dadku isku dhex dadka warsaga dhex jiro aan laga aqoonin taas inaan ka mid noqdaan raba walamdaadu jamcu madadin weeye wahum lacwaanu weeye dadka acwaanto jamaacada wanaasiruuna weeye aladiina kaanuu yamuduuna almuslimiina muslimiinta xoojin jiray filjihaad jihaadka dee madiina laga saari jiray soomaha meesha islaamku yani sal- as- salkiisaa hayday marka dadka meelaha ka imaanaya muslimiinta ahe dadka xoojinaya islaamka jihaadka loo dirayo kuwaasa amdaada la yidhahda amdaadu ahlilyaman haka imaamka qurdubi la yidhaahdaa wuxuu kusoo qaadayaa kitaabkii tas- mu- tafsiirkiisa kaana uweys min awliyaa ilaahi buu ka mid ahaa almukhlisiina awliyada ilaahay ee mukhlisiinta ah buu ka mid ahaa oo weliba qarsoono aladiina laa yu'bau bihim aan loo aabayeelayni wa- wax og aan jirin walowlaa ana rasuula llahi sala allahu alayhi wasalama akhbara canhu nabigu hadduuna ka warramin oo wawasafaw uuna sifaynin biwasfihi wa nactihi wa calaamatihi lamaa carafahu axadu ruux garan lahaa ma jiro laakiin nabigaa tilmaamay saasuu yahay saasuu yahay markuu nabigu tilmaamay dee waa la bartay weysulqarani wa kaana mawjuudan buu ahaa fii xayaati nabiyi sala allahu alayhi wasalam nabiga zamankiisii buu joogay wa aamana bihi wuu rumeeyey wa sadaqa wuu rumeeyey walam yalqihi nabiga lama kulmin waay marka waa taabici falam yucadda min asaxaabati asxaabta laguma tiriyo way waqad akbara nabiyu nabigu uu sheegay sal alay wasalam anahu min ataabiciina inuu ka mid yahay xaysu qaala uu yidhi inahu khayru taabiciin taabiciinta ka ugu khayr badan wa waxaa la isku khilaafay fii zamani wafaatihi goormuu dhintay baa lihi weys binu qarani weysulqarani goormuu dhintay baa la isku khilaafay marxaba can cabdillaahi bini muslim ninka la yidhaha waxaa laga wariyey qadawnaa azerbijaan dhulka yani azerbijaan meesha la yidhaahdo ayaan u duulnay buu yihi zamana cumar binu khadaab baan duulnay wa macanaa uweysulqarani baa nala socday markaa dhulka azerbijaan markaan u duulaynay ayaan waxaa nala socday weysulqarani falamaa rajacnaa markaan ka soo laabanay jihaadkii marija calaynaa wuu nagu jiraday faxamalnaahu waan soo qaadnay falam ya- yastamsik muusan nagaanin famaata markiiba wuu dhintay fanazalnaa waan degnay meel baan degnay si aan u aasna dee meydkii faidaa qabrun maxfuurun wa maaun maskuubun wa kafanun wa xanuudun yaaba diyaar iska ago markaan degno oo nidhi bal ciidanku ha dego si aan meydka u duugno qabri qodanoo diyaara kafan cad oo miyuusa hadda in la soo gooye dukaanka laga soo gooye iyo yani biyo barkad oo meeshaan lagu biyihii lagu dhaqi lahaa ah xanuudkii xataa catarkii maydka lagu shubi lahaa ee udgaahiyey wixii o dhan baa iskor saaray waay faqasalnaahu waan ku dhaqnay wa kafanaahu waan kafanay wa sallayna caleyhi waan ku tukanay wa dafanaahu waan dugay fa qaala bacdunaa libacdin ba wuxuu markaan ka faaruqnay yaa waxaan isnidi oon kasoo laabanay oo xaggoo kale meeshii yani ciidanku deganaa way aan tagnay low rajacnaa fa calimnaa qabriho war bal aan ku laabano aan calaamayno qabrigiisa aan soo calaamaysan waysulqarani fa idaa laa qabra walaa athara meeshii wax raag aba male aduu bal qabriga hadda laga soo dhaqaa meel doon meelu aaday ilaahay baa yaqaan marxaban markaa de karaamada awliyada dacdiya wax aada u fara badan weeye waayahay waxyaalo yaab yaab leh ayaa ka mid ahoo aada u waaweyn wey marxaban waa kada cabdiraxmaan bibni abi leyla ninka la yidhaha waxaa laga wariyay asaguna qaala wuxuu yidhi naadaa rajulun min ashaam nin baa shaam ka dhawaaqay buu yihi yawma safayn safayn sida cali iyo mucaawiya markay iska hor yimaadeen yawmu safayn le nin baa dhawaaqo wuxuu yidhi afiikum uwaysulqarani war uwaysulqarani yuu ku jiraa maydinku jiraa qulnaa waxaan niri bu yihi nacam waa qoladii marka sida cali xaggoodu markaa la jiraa qoladaasaa jawaabto waxay yidhaha waa nagu jiraa qaala wuxuu yidhi ini samictu rasuul lahi sal alay slam yaquul uways khayru taabiciina biixsaan y marxaban waman tabicahum biixsaan soo loo dhihi jiray biixsaanin biiimaanin weeye khayru taabiciina biixsaanin dadkii dadkii hore iimaanka ku raacay kii ugu khayr badnaa bu ah uways wacdo fa daabatahu daabadiisii buu soo laabay fadakala maca asxaabi caliyin buu kusoo biiray ninkaas qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi fawajadtu waan helay fii qatla asxaabi caliyin ninka asaga dhawaaqaya asxaab sid cali ciidankiisa ragga laga laayo ku jiray xalade khayru taabiciin mar hadduu xagga ka soo jeedo waysulqarani dadka uu la jiro maan anugu ka mid noqonayaa buu leeyay qoladahaas uu markaas taas ugu soo hadda qoladaa yani xadiidkaa hore yani riwaayadaa hore maxaa lagu warinayay qabarkaa hore inuu yani zamanki sid cumar uu dhintay kan dambana muxuu sheegayaa inuu noolaada sid cali markii uu yani khilaafada qabanay marka waa laisku khilaafay waktiga uu wafaaday lama yaqaano qolyaha qaar waxay leeyahay wuuba dhaqaan meel lagu duweyn lama yaqaano lama garanayo hay iska tegayo marxaban marka dadka yani awliyada ahee yani iska sayaaxiinta ah ee la- kutubuhu ka sheekaynayaan sidaas iyo wax lamid ah lagu arkaayo ninku keligiisuu duurkaa iska wareegaya oo suu meel ware haddii mawtku ku yimaado meel laga yima adigu sheeg intaasoo qof oo diyaara raggii waaweynaa oo ajilada helo karaamada ah oo meelaha kala jiray unbaa dig soo leh meele ka imaada inaad u sheegto qabrigiisa unbaa la diyaarinaya waa lagu tukanaya markii la arkaba jeeda khalaas janaasadiis waa lagu tukanaya marxaba agdu baa qisada ku sheegi jireen nin yani waayahay awliyada ilaahay ka mid ahaa yaa wuxuu iska jeclaa ibraahim bin adham ninkii la dhihi jiray ibraahim bin adham nin weli uhu ahaa marka wuxuu jeclaa mar kasta wuxuu weydiisan jiray ilaahayo ibraahim bin adham mar ila kulmi mar ilaahu ila kulmi udhihi jiray habeenkii dambe ayuu nin u yimid baa layi soo waaba ibraahim bin adamki waxa dee awliyadan lama garanaye maunbaa calala gudgudun iska qabo oo iska socday maxaad ka garan marka ninkii baa wuxuu yidhi war bal warano wuxuu yidhi niyow ilaahay baan wax badan baryaayo wax duco oo layga aqbalayan male markan waaban wa inaan sabray baa yaan umalay wax layga aqbalay maxaa jira wa haddii intaasoo sana ilaahay baryaayo waxaan lahaa ilaahayo ibraahim bin aadam ila kulmi waxna laylama kulminin hay markaa de ducadaydii inaan balla aqbalayn yaan u malayn buri ma ogi waxay ku dhacay markaasuu yidhi ibraahim bin aadam waa anig ma adiga ibraahim bin aadam bas inuu salaamiun baa udambeysay meeshuu ku dhintay kaw markuu dhintay haddi asagana wuu dhaqay wuu ku tukaday bas wuu duugay marka soo waata wuxuuba yani uu la tusay un asagoo un ibraahim bin aadam uu yani uu janaasadiisa tukaday oo asagu uu asay uu tawaliyey ninkaa wanaagsan elu khayrka ah ya marka sidaa wey dadka ahlu khayrka ah waayo ilahay agtiisa sharaf bay kuleeyiy wa can cumar bin khadaab waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala wuxuu uhi istaadantu nabiya sala allahu alayhi wasalama nabigaan ka idan damlay fi lcumrati faadina lii wuu ii idmay wa qaala wuxuu yidhi laa tansana hana hilmaami yaa ukhaya walaaliyana ogaano min ducaayika ducadaas hadda nabiga calayhi salaatu wasalaam weeye ninka ducada baryayo oo wuxuu siiyey cumar bu wuxuu ku leeyahay walaalyana ogaano noo soo ducee hanaga hilmaamin ducada dadka muminiinta oo kale maxaad umalaynaysaa marka ducadu dadka eelu khayrka eelu salaaxa inaad daa'iman duca ka baridaa la doonayo faqaala wuxuu yidhi sayid cumar kelimatan kelimo ayuu nabigu ii yidhi maa yasurunii aysa ifarax gelinaynin ana lii inuu ii sugnaado bihaa ay bedelaha addunya adduunyao dhan in laygu bedelo halkaa kelimadahan ka jeclahay buuhi adduunyadao dhan ya oo maxay ahayd wahaye laa tansaana ya ukaya min ducaai walaalyadowga anaga waa naga hilmaami ducada wa fii riwaayatin qaala wuxuu yidhi ay nabigu ashriknaa nala wadaaji ya ukhaya walaalyadowga anagi o fii ducaai ducadaada nala wadaaji hadhow markaad meesha khayrka badan tagto ood ilaahay baryayso ducada nala wadaaji inoo soo duce xadiisun saxiixun وعن بن عمر وxaa laga wariyay رضي الله عنهma qاl wuxuu yihi kاna نبي وxu sلى الله عليه وسلم yزuر qbا meesha quba la yidhahduu nabigu soo ziyaarin jiray raakiban asagoo gaadiid saaran iyo wamaashiyan asagoo lugaynayuu labaduba soo ziyaarin jiray fa yusallii fiihi ragcatayni laba ragcadood buu ku tukan jiray haddee dadka ehlu khayrka ana waa la ziyaartaa wa mawaadici lkhayri mawaadicda khayrka ana waa la tagaa taasaa tarjamada ahayd tarjamada hore aan kusoo marnay meelaha barakaysan oo sharafta lena ayna waa lasoo ziyaarinayaa marka nabigu qubo mar kastaba wuu soo tegay qubo waa markii nabigu madiine uu usoo hijraaday meesha u horreysay uu kusoo degay ee masaajidka uu ka aasaasay qubo ay marxaban masjidun usisa cala taqwa min awali yawmin axaqu an taquuma fiih wa ku ilaahay yidhi wey ay fiihi rijaalun yuxibuuna an yatadaharu marka qubo sabti kastuu weliba nabigu soo ziyaarin jiray siday riwaayadka caddaynayaan sabti kasto ayuu tegi jiray iriwy marxaban oo riwaayan dambe yaaba hadda soo wada fiiri wey wafii mutafaqun caleyh wafii riwaayatin kaana nabiyu sal sl alay waslam yaatii masjida qubaa-in kula sabtin sabti la arkuu tegi jiray raakiban wamaashiyan wa kaana ibnu cumarna yafcalu cabdullahi ibnu cumarna dee mutaabacada nabigu aada ugu dadaali jiray saasoo asaguna samayn jiray marka meelaha ehlu khayrka badan baa lasoo ziyaaranayaa oo waa la tegayaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa waaye ziyaara muwaqata ziyaara muwaqata hadda ziyaaradu waaba madluub oo nusuusta caddaynaysa in meel khayr badan lasoo ziyaarto ama dadka ehlu khayrka ah loo tage laakiin in muwaqata laga dhiga hal wakti oo go-an inaad samaysato sanadkiiba mar bisha heble la yidhaahdo inaad ka dhigato ma banaan tahay haadee nabiga kula sabti buu tegay muxuu sabti laarka u tegay ya marxaban in yani laga dhigi karo ziyaarada muwaqata laga dhigi karo saasay kutusinaysaa wy saasay kutusinaysaa y marxab qubuurta lasoo ziyaarto wahayhay saasoo kale nabigu alayhi salaatu wasalaam uxud buu yani qubuurta uxud buu soo ziyaaran jiray sanadii la arkaba mar buu tegi jiray kaas usoo ducayn jiray marka waa laga cibaadada adigu aad samaynayso muwaqata waad ka dhigi kartaa wakti go-an baad wax samaysan kartaa laguma bushin kara marka waktiyaha kale maa samaysid maxaad halka waktiga oola fiirsanaysaa laguma dhigi karo hal wakti oo go-aan baa ka dhigi karta baabu fadli lxubi fi llahi walxasi calayhi waiclaamu rajuli man yuxibuhu anahu yuxibuhu wamaada yaqulu lahu ida aclamu xaajina waxaa laga gelayaa baabu fadli lxubi fi llah ilahay dartii oo laysu jeclaado fadilada ilaah walxasi calayhi laysku boorriyey in ilaahay dartii laysku jeclaado oo laysku boorriyey fadilada eelaad wa iclaamu rajuli man yuxibuhu anahu yuxibuhu qofka aad jeceshahay inaad ogeysiisaan sunootay niyow ilaahay dartii baan kuu jecla wamaadaa yaquulu lahu idaa aclamu qofku hadduu ku yidhaha ilaahay dartii baan kuu jeclahay wixii aad ugu jawaabi lahay ya axabaka allahu aladii axbabtanii liajli bad aya ilaahay adiga dartii adii jeclaatay alaa ku jeclaada adiga marka waa wixii aad u jawaabi lahayd qofka hadduu ku yidhaahdo waan ku jeclahay ay waan ku jeclahay hadda maxabadu waa ilaahay dartii baan kuu jeclahay ma aha yani taasaan kuu jeclahay weeye ilaahay dartii baan kuu jeclahay ma wax kale ma aha ya wax kale aan kuu jeclahay iyo waan kaa helay ma aha wey waan ilaahay dartii baan kuu jeclahay baa meesha laga rabo qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yidhi muxamedun muxamed rasuulu llahi rasuulka ilaahay wey waaladiina kuwa macahu maciise ahaaday oo mu'miniintaana ashiddaau cala alkufaar gaalada way ku adag yihiin ruxamaau baynahum buu ilahay dhexdoodana way isu jilcisan mu'miniinta waa isu jilcisan oo isjecel oo gaaladana way ku adag yihiin waay وقال تعالى إلهي وحيد والذين كوا تبأوا الدار دارت يعني أسكمي ويعني مدينة وي والذين كوا تبوأوا الدار دارت أم مدينة أسكمي والإيمان وألف الإيمان إيمان كان أضمي آي آي من قبلهم مهاجرين تهرطوا أنصار بعد إيمان كقول رئيس أمه أنصار رسول الله dadkii ugu horumeeyey ka mid ahaayeen ilaa wax yaroo saxaabtan yani reemakaada ma wey yuxibuuna way jecel yihiin man haajara ilayhim dadka usoo haajirayo way jecel yihiin ya aad bay nimanka ansaarta u jeclaayeen yani muhaajiriinta soo haajirayo y way jeclaayeen naftooda iyo maalkoodaba way ka jeclaayeen guryahoodii iyo maalkooday wax ka siin jireen xataa waxay ad waxay gaadheen ninku hadduu laba xaas qabo inuu yidhaahdo labadayda xaas middaa doontaan kuu furaya see rabtaa markay ciddada ka dhammaatay aada guursatid wax walba inay la wadaagsadaan ba yani waa si maana meeshay maxabada ka gaadhay yuxibuuna man haajara ilayhim ay ilahay ilaahay baa ku ammaanay subxaanahu watacaala iimaanka وعن انس waxaa laga wariyay رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu nabigu ثلاث صدح man kuna فيه ninkii laga helo saddex calaamo wajada wuu helayaa bihina saddexdaas sababood wuxuu ku helayaa xalaawat aliimaan iimaanka macaankiisa saddex sifo ninkii laga helo iimaanka macaankiisa hel ninka waa mu'min khaalis aw an yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwa huwa sifada u horaysa waxaa weeye ilaahay rasuulkiisa waa inuu ka jeclaado wixii kasoo haroo dhanba amarka ilahay iyo amarka rasuulka ka hormari wax walbaba ka hormari an yakuuna allahu ilahay waa inuu ahaado warasuuluhu axaba ilayhi mid laga jeceliya mima siwahumaa wixii kasoo haroo dhanba wuxuu ka jeceliya ilahay rasuulka waan yuxib almara ruuxa waa inuu jeclaado laa yuxibu xaaluna u jeclaanayni ila lilahi ilahay dartii buu jecli waxbuu isiiye iyo waxbuu ii taraa iyo waxbuu wanaag midna maaha ilaahay dartii un bas ilahay xaggiisaad ajir oga doonaysa wa an yakraha waa inuu naco oo an yacuuda fi lkufri gaalnimo inuu ku laabto bacda an anqadahu allahu ilaahay markuu ka koriyey bacdigeed minhu gaalnimadaas kamaa yakrahu si u nacayo an yuqdafa fi naar naar in lagu tuuro qof marka hore gaal ahayo soo islaamay inuu gaalnimadii ku noqdo waa inuu u naco sidii in dab lagu tuuro u nacay hadduuna gaalnimo weligii aragna inuu gaaloobo waa inuu naco wa an yakraha waa inuu kahoro an yacuuda an yasiira fi lkufri gaalnimo inuu noqdo oo caadadu macnaa saaray noqonaysaa markaas inuu gaaloobo bacda an anqadahu llahu ilaahay markuu ka badbaadiyey minhu gaalnimada kamaa yakrahu si u nacay an yuqdafa fi naar in naar lagu tuuro muttafaqun caleyh xadiidka muslim bukhari baa weri وعن أبي هريرة وحا لga wariye رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال wuxuu inuu سبcaة تoddobo يdilhm الlahu ilaahay baa u haraynaya fii dilihi harkiisaa loo haraynaya waa carshiga hooskiisa wey yowma maalin laa dila haruusa jirin ilaa dilhu ilaa dilu carshigi moogi carshiga harkiisa moogi har kale ma jira maalinka qoraxda halka laysu keenayo oo dadku dhididku maanshaynaya nin walba uu meel u qabanayo carshiga ilaahay hooskiisaa kuraas nuura loo dhigayo markaasay iska hergelayaan toddobada qof wa kama horeeya muxuu yahay imaamun caadilun nin imaam ahoo madax ahoo la doorto haddana cadaalada dadka ku hogaaminayo wa shaabun weeye midka labaad qof dhalinyaro ahoo nasha'a barbaaray fii cibaadati illahi ilahay cibaadadiisuu ku barbaaray caza wajal yaraantiisuu cibaadada ugu bilaabay buu ku duqoon qofkaana harka ilaahay buu hergelaya maxaa yeele qofka dhallinyarada ah nafta iyo shaydaanka inay jiitaan bay u badan yihiin marka wax dhalinyaronimo ama ma usa soo marin asagu bas cibaadada ilahay buu ku barbaaray warajulun weeye kan saddexaad rajulun qof weeye qalbuhu qalbigiisa mucallaqun la xidhay bilmasaajidi masaajiddaa lagu xidhay qalbigiisu masjidkuu ku xidhan yahayoo salaaddii buu ku tukanaya shantii waqti intuu ka maqan yahayna saacaddii buu ilaalinayaayo wuxuu jecel yahay inuu masaajidka un ku jiro taasna cashiga ilaahay buu hergelaya maxaa yale waa mu'min warajulaani weeye kan kale yani kan yani rajulaani weeye laba qof taxaabbaa fillaahi ilaahay dartii isu jeclaadeen ilahay dartii un bay isu jeclaadeen ijtamacaa way kulmeen calayhi cala alxubi wa tafaraqaa way kala tageen calayhi cala alxubi maxabo un bay isugu imaanayaan haddana ku kala tageen way jecel yihin ilahay dartii labadaa qofna carshiga ilaahay bay hoos hergelayaan wa rajulun weeye kan kale ayahay kan shanaad rajulun weeye dacadu imra'atun gabar baa u yeertay daatu mansamin iyo wajamaalin reer wanaagsan ka dhalatay oo ina hebel ohoo la yaqaano wa jamaalin haddana qurux ku darsatay oo cajaa'ib ah yaa u yeerto waxay tihi war bal niyow soo dhawow fa qaala wuxuu yidhi innii akhaafu allah ilahay baan ka baqaya saasuu yidhi marxaban dacdu imra'atu daatu mansabin wa jamaal labadaas sifa inay leedahay waa shardi baa la yidhaha maxaa yeelay waxay ka mid tahay nafta waxyaalaha aada ugu sii yeerayay gabadha markay nasab wanaagsan tahay qofka nasabkiisa la durayo mugtahay wax saasa ma sii aha dee hadda waan helay aad tidhaahda kolley aada qiimo oo ma sii le marka nasabkeedu waa inay wanaagsan taho inay hebel ba baa laleeyahy waa mid tan labaad qurux bay ku darsatay oo waaba gabadhi lagu tartamay oo nin walba meel ka gaarada ah tii baaba meel cillo a ka hesha iyada baaba ku doonaysa soo soo bax bay kule marka way dalabtay xumaan bay ka dalabtay soo maha faqaala wuxuu yidhi inii akhaafu llah ilahay baa ka baqay inii akhaafullaha fii nafsihi buu ka yidhi hoos bu wuxuu ka yidhi in gabadhi wuu isaga jeestay hadalkeedii markaasuu hoosta wuxuu ka yidhi inii akhaafu llah naftiisu markaa kusajiray ama kor buu yidhi oo inii akhaafu llah ilaahay baan ka baqayaa ayadana wuu kusajinaya si cabsida ilahay ugu dhacay kaasna carshiga ilaahay baa looga yeedhayaa harkiisaa looga yeedhaya maalinta qiyaamaha halkaasu iska fadhiisanaya xay naftiisii buu ka qaalib noqday warajulun weeye kan kale oo lixaad tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaquu la baxay fa akfaahaa sadaqadii wuu qariyey hoos buu u dhigay xataa laa taclama ilaa aysan ogaanin shimaaluhu bidixiisu maa tunfiqu yamiinuhu midigtu waxay bixinayso sadaqa uu la bixiyey yuu la baxay sir ah markaasuu aada u qariyay weliba gacantiisa bidixa haddii ruux lagu qadaro ma aysan ogaadeen waxa midigta uu ka bixinayo aad bay u ajir badan tahay sadaqada markii la siraysta wy maxaa yele ikhlaas bay kutusinaysaa haddaadu dadka hortooda wax ka dhiibto hadda waa khayrun sadaqa aad la baxda weeye laakiin waxaaba laga yaabaa xoogaa ninka hebela intaasuu bixiyey inay xoogaa adiga naftaada ku galaan laakiin haddaad hoosun wax ka laabto wax ku ogba ma jira adiga ilahay baa sog xataa qofka aad siinaysa xataa mararuuna ogeyn baa jiraale qofki aad siinaysa naftiisa haddaad ka qariso so wax wata unbu arka meel oga imaadeen xuma waryaa kugu rido ma ogi taasaa ugu ajir badan baa la yidhaha sadaqada waayahay oo sunada oo tadawuca midda waajibka zakada maaha midda kale in hoos loo qariyo taasaa fadli badan baa ilahay wuxuu leeyi in tubdu sadaqaat fa nicim maa hiya sadaqada haddaad daahirisaan oo banaanka aad ku bixisaan fa nicim maa hiya ayadaa ugu nicmo badan waaya wain tukfuhaa wa tu'tuha alfuqaraa fahuwa khayru lakum bu ilahi haddaad qarisaan oo fuqarada siisaan ayaa idinsii khayr badan warajulun weeye kan kaleo toddobaad dakara allaha tacaala ilaahay buu xusay khaaliyan xaaluu yahay caninaasi dadka asagoo khaalik oo meel cidla asagoo jooguu ilaahay xusay fafaalal caynaahu markaas labadiisa inood ilmeeya dee qof meel cidla a joogo markaad cidlada joogtay naftu ugu khatarsan tahay baa jira maxaa yeelay meel cidla ad joogta ay xumaan iska samey bay naftu dhihi marka meesha cidlada ninkii keligii ku ooyey ikhlaaskiisa iyo iimaankiisu hadee wax lamida ma jiro cabsida ilaahay baa kusoo dhacday cadamadiisa markaasuu ilmeeyey asagoo meel cidla a joogo qofkaasna cabsiga ilahay halkiisuu fadhiisanaya qiyaamaha mutafaqun calayhi xadiidka muslim iyo bukhaari baa wariyey wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata qaala wuxuu yihi qaala rasul lahi wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam in allaha tacaala ilahay yaqul wuxuu leey yowma alqiyaamati ayna almutaxaabuuna kuwiis jeclaaday aawe bijalaali aniga dartay kuwiisu jeclaaday alyawma maantaan udillihum u haraynaya fii dilli harkayga yowma maalin laa dil haruusa jee ilaa dilli rawahu muslim wa canhu can abi hurayrata waxaa laga wariyey qaala wuxu uhi qaala rasul lahi wuxu yihi sala allahu alayh wasalam waladii macbuudbaa ku dhaartay nafsi nafteydu biyadihi ay ku sugan tahay laa tadkhulu janata janna ma gelaysaan xataa tu'minuu ilaa aad iimaan la imaataan ilaa aad rumaysaan oo iimaan laydinka helo walaa tu'minuu ma rumaynaysaanoo mu'miniin ma noqonaysaan xataa taxaabuu ilaa aad jeclaataan awalaa adullukum war ma idin tusiya calaa shayin shay idaa facaltumuu haddaad samaysaan taxaababta aad isjeclaanaysaan burnow afshu salaama baynakum salaamta dhexdiina faafiyo isi salaama wey rawaahu muslim baa xadiidkaa wariy wacanhu waxaa laga wariyay can abi hurayrata can nabiyi sala allahu alayh wasalam ana rajula nin baa zaara wuxuu soo diyaartay akhan lahu walaal asaga u sugnaaday fii qaryatin ukhraa magaalo kala joogo faarsad allahu ilaahay baa u cimileeyey calaa madarajatii waddadiisii malakan malag baa loo dhigay waddada wadakara alxadiida buu sheegay ilaa qawlihi ina allaha qad axabaka kamaa axbabtahu fiih saad u jeclaatay baa ilahay kuu jeclaaday rawaahu muslim waqad sabaqa fi lbaabi qablahu wuu xadiidkaa kusoo hormaray wacan ilbaraa bini caazimi waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabi sal lay slam annahu qaala fi lansaari buu nabigu wuxuu yidhi laa yuxibuhum ansaar ma jeclaado ilaa mu'minun ansaar nin mu'min unbaa jeclaanaya walaa yubqiduhum ma cadhoodo ilaa munaafiqun munaafiqun baa nacaya ansaar man axabahum ninkii jeclaado ansaar axabahu llahu allaha jeclaado waman abqadahum ninkii u cadhoodana abqadahu llahu allah u cadhooday bu nabigu sala allahu alayhi wasalam maxaa yele ansaar waxay ahaayeen kuwii nabiga iyo diinta u gargaarayan muttafaqun caleyh wacan mucaadi waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal samictu rasuul allahi rasuulka ilahi baan maqlay sala allahu alay wasalam yaqulu xaalu ley qaala allahu caza wajal ilahi wuxuu leeya almutaxaabuuna kuwa isjeclaaday fii jalaali cadamadayda iyo jalaalkayga kuwa isu jeclaaday aniga dartay lahum waxay leeyihiin manaabiru kuraas bay leeyihiin oo min nuuri nuur ah yaqbidhu waxaa kamanayo oo majeeranayo yani darajadooda waxaa sidaa u kamanayo oo majeeranayo annabiyuuna nebiyaasha iyo wa shuhadaa rawahu tirmidi baa wariy qala bari xadiidan xasan saxiix وعن أبي إدريس وحال لقى ولي الخولاني رحمه الله قال وحي دخلت وحان سوق مسجد دمشق مقالة دمشق اللي إذا سوريا دكا سوريا أيام سوق قال يقول مساجد كيدي وسوق قال فإذا فتن ننقل يرى برا قصنايا هذا الكيس إيه مركز على تأفكيس يعني واحد كسو بحي حكمته إفايو أيا دحفظ يقول مساجدك وإذا الناس ضدك معه ضدك بهريره سفريو مربو إيماني فإذا اختلفوا في شيء وحتى يسكو خلافان asnaduuhu ilayhi asagay u dhiibayaan oo ula imaanayaan wasadaruu can ra'yi ra'yigiisana way ka fulayaan mar alla markii waxa laysu qabta asagaa loo imaani wixii uu yidhaahdo unbaa lagu qancayaayo dadkii la fulayaan sadaruu can ra'yi ra'yigiisay ka fulayaan fasa'altu canhu waan weydiiye oo wiilkaa dhalinyarada waa kee baan yidhi faqiila waxaa la yidhi haadaa mucaad binu jabal radia allahu canhu waa saxaabigii mucaad binu jabal ahaa wey aclamu yani aclamu nnaasi bilxalaali walxaraami mucaad binu jabal buu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam oo ninkii cilmiga looga dambeeyey buu ahaade mucaad binu jabal xalaasha iyo xaaraanta ninka u yaqaanay xagga fiqiga axkaamta wey falamaa kaana min alqadi markii saa la igu sheegay berridii markii la gaaray hajawtu waan soo kal hajartu waan soo kallahay buu yidhi waxaan is idhi buu yidhi masaajidka uga hormar saaka adoo masaajidka fadhiya ha kugu soo gala keliga fawajadtuhu qad sabaqanii bitahjiiri asagaaba iga soo hormariy masaajidka aroortii horeba malaha intaan balaajimin miyaa mise amin horaba isagoo masaajidka dhex fadhiya un baan u imid buy wawajadtuhu waan helay buuhi yusallii asagoo tukanayay fantadartuhu waan sugay buuhi xataa qallaa salaatahu salaadiisii ilaa uu dhammaysto uma ji'tu waan u imid min qibali wejhi xagga markuu salaamo naqsaday baan dhinaca hore oga imid buu yidhi fasallamtu calayhi waan salaamay uma qultu waxaan ihi wallaahi baan ku dhaartay innii la uxibuka waan ku jeclahay lilahi ilaahay dartii baan ku jeclay faqaala wuxuu yidhi mucaad binu jabar allahi ilaahay baan kugu dhaariye may jeceshahay faqultu waxaan idhi wuhi allahi ilaah baan ku dhaartay waan ku jeclay ay faqaala wuxuu yidhi allahi may jeceshahay ilahay baan kugu dhaariye